waxaa muddooyinkii dambe magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kusoo badanayay goobaha ganacsi gaar ahaan makaaxiyaha ay inta badan xiliyada hameenkii dhalinyaradu ku caweeyaan lagana helo cunooyinka fudfudud iyo sidoo kale kofeega makaaxi lagu magacaabay bayruud kofe ayaa laga hirgeliyey magaalada kismaayo taas oo ay dhalinyaro soomaaliyeed hirgeliyeen daafurka makaaxida ah ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada jubbaland wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland guddoomiye ku-xigeenka gobolka jubbada dhexe guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo marti sharaf kale aadan sahal cali oo ku hadlayay afka milkiilayaasha makaaxida bayruud ah ayaa faahfaahiyey sababta loo aasaasay makaaxida bayruud kafateriya ee bakari waxaa weeyey ganacsi cusub oo ku soo kordhay magaalada kismaayo waa ganacsi ay bilaabeen dhallinyaro da'yar ah oo aragtay baahida loo qabo ganacsiga noocan meel lagu cawaysto amni ah xaafad nafis ah oo aanan ahayn isku raranta meelaha kale insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhallinyaro badan inay ku dayato dhallinyaradan maanta ayaga is-abaabulay ayagoonan cid kale taageero ka helin marka waxaan filayaa magaalada kismaayo waa ammaan howlo badan baa ka socda ganacsi fara badan baa ka socda insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in lagu dayan doono kastomarkana waxay helayaan sarvice aad iyo aad u ballaaran dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ibraahim xasan cabdi iyo guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland mukhtaar sheekh axmed ayaa dhankooda soo dhoweeyey goobta ganacsi ee magaalada kismaayo lagu soo kordhiyey bayruud kafeteri oo ku soo biirtay kismaayo ganacsigeeda waxaan aad ugu faraxsannahay dhallinyaro yaryar ee maanta rabta inay urkac iyo ganacsi sameeyaan runtii marka la fiiriyo maanta meeshaa ganacsiga laga furay waa xaafadda ugu habboon ilaa hadda aan lahayn meel shaah laga cabo meel la fadhiisto maanta waxaan aad ugu faraxsannahay laamiga cusbaay oo halka laga sameeyey iyo meeshaa wanaagsan ee laga sameeyey annaga haddaan nahay rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga waxaan aad u soo dhoweynaynaa ganacsatada cusub ee dhallinyarada ah ee ku soo biiraysa ganacsiga runtii marka la fiiriyo ganacsatada cusub qofka inuu shaqaysto wax ugu wanaagsan waay kismaayo waxay aad ugu liidatay ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay weliba dhallinyarada isbiirsaday iyaga intay soo aruursaday ay is aruuriyeen fikraddan cusub ay magaalada ku soo kordhiyeen runtii waana meesha keliya loo baahna kismaayo uma malaynayo noocan iyo barnaamijkan iyo iskishinada ay leedahay makhaayaddaani inay kismaayo ay ku taallo waana ku faraxsanahay dhammaan taasna waxaan leeyahay waxay ku imaatay maamulka suuban nabadgelyada magaala aan u haysano aad waxaad arkayso bil walbo inay ku soo kordhaan subermarketyada makhaayadaha caalamiga amniga ka jira magaalada kismaayo ayaa door weyn ka qaadanaya in goobaha ganacsi ay ku soo bataan magaalada kismaayo iyadoona bilooyinkii ugu dambeeyey ilaa dhowr makaaxiyood oo hameenkii ay inta badan bulshada ku caweeyaan laga hirgeliyey kismaayo